this world that's going on right now and gets a lot of attention. Um,
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo xaggiinna waa maalin jimco ah jimco wanaagsanee sagaaliyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiin doonay barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aan idinkugu helna idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno sida reer guuraaga hore ay u sahmin jireen dhulka ay u guuraan xilliyada roobka marka uu do'o
sahanku dee waa in xoolaha loo sahmiya oo meel barwaaqo ah haddii barwaaqo tahayna meel barwaaqa oo cosab leh oo aan qaniin iyo durin midna lahayn baa loo sahmiyaa rag baa la diraa ragga ragga ugu fiican ee ugu firfircoon baa la diraa oo aan beenta aqoon oo aan been ka sheegahayn sahanka ka sheegahayn baa la diraa oo cidda waxay kaga dheeraayeen markay maqan yihiin lamana guuri jirin colaadna lama aadi jirin waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeennii dunida ergeyga gaarka maraykanka ayaa la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka etoobiya maalintii khamiistii si ay u soo nooleeyaan wadahadalladii xabajoojinta ahaa iyada oo dowladdan ay ogolaatay in saddex boqol lixdan iyo sagaal baabuur oo gargaara ay galaan gobolka tigre ee ay abaaruhu ku dhufteen jeffrey feldman oo isagu ah u qaybsanaha maraykanka arrimaha gobolkaasi iyo sidoo kale olozanga obasanjo oo ah wakiilka midooda afrika ee geeska afrika ayaa khamiistii waxay gaareen dalka ethoobiya waxayna hadda labadaasi ergo ay doonayaan in xukuumadda iyo ciidamada kacdoonka wada tigreega iyo xulafadooda ay ku dhawaaqaan xabajoojin shuruud la-aan ayayna ogolaadaa in gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo deegaanada waqooyiga ethoobiya ee ay dagaaladu faraha badan saameeyeen feldman ayaa markii dambe waxa uu la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dameke mokona waxaa la sheegay in ku dhowaad afar boqol oo kun oo qof la rumaysan yahay inay ku nool yihiin xaalada macaluula gobolka tigree ee ee qaramada midoobay sida ay sheegtay khamiistii waxaa la sheegay inay awoodi weysay inay cunto geyso muddo bila dhulkaasi intii lagu guda jiro wadahadalada dambeeka waxa uu shaaca ka qaaday in duulimaadyadii bini'aadanimo loo ogolaaday in ay galaan labada gobol ee la yiraahdo ama deegaan lelibela iyo sidoo kaleeto comboloja waxaana qiyaastii la sheegay in intaasi ay dheer tahay in saddex boqol lixdan iyo sagaalka baabuur ee gargaarka loo ogolaaday inay galaan tigree iyadoo lagu yiro qoraal ka soo baxay dowladda islamarkaasina lagu qoray barta twiirka gaar ahaana waaxda agaasinka warfaafinta ee dowladda ethoobiya waxa ay dhinacyadu wakhtigan u doonayaan xal arrintaasi markana dhegaystayaal waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan waxaa soo diyaariya cabdisalaan salas oo u jooga v o eda dhadhaab
kulanti waxaan akhyaari idilkiinba meeluba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkiiba mar aad ka dhagaysataan warbaahinta v o a haddii rabbi eedma barnaamijka waxaan uga hadli doonaa sahanka iyo kaalintii oo ku lahaa geediga iyo guurka soomaalidii hore sahanku waxaa weeye labaha labada wuu noqdaa sahanku waxaa weeye sahanku dee waa in xoolaha loo sahmiya oo meel barwaaqo ah haddii barwaaqo tahayna loo meel barwaaqa loo cosab leh oo aan qanin iyo durin midna lahayn baa loo sahmiyaa rag baa la diraa ragga ragga ugu fiican ee ugu firfircoon baa la diraa oo aan beenta aqoon oo aan been ka sheegahayn sahanka ka sheegahayn baa la diraa oo cidda waxay kaga dheeraayeen markay maqan yihiin lamana guuri jirin colaadna lama aadi jirin maxamed axmed diiri oo ah waayujoog hore ayaa barnaamijka marti ku ah toddobaadkan balse ugu horeyn masar diiri ayaan mikrofonka ku soo dhoweynayaa maxamed axmed diiri waxaan ku dhashay magaalada boohoodle weliba khaasan welwel baan ku dhashay halkaasaan kusoo barbaaray standard for intaan iskuulka kaga tegey intaan xanuunsaday geeljarees ka noqday halkaasaan iskuulka kaga tegey aan anoo standard foran ka hadhay aan oo aan ku kacay oo aan labaatan jir ku gaadhay marka intii ka dambaysay udugu xamar iyo dhulka iyo sacuudiga iyo dhulkaasaan jiray dhaqanka sooyaalka waxaa weeye de annagu markaanu baadiyaha joogi jiray oo aanu xoolaha haynay horta xoolahaasaan ku noolay annagu waxaa weeye raashinka iyo wuxuu ahaa hilibka iyo caanahu ahaa weliba geelaa u badaa sugari mayse marka markii dee oo jiilaalka laga baxo gabadh baa waxay tiri hooyoy kuwan habeenkii marka barwaaqada ay tahay ciyaarta lagu waale ciyaarta ka sheekeeya ciyaarta ciyaar jilaalkii xaggee jiraan waa nimanka dhalinyarada waxay jiraan waa kuwa ceelasha qobada meelaha dhowada ku dhegsan bay tiri kuwii baa isbedelay mogta sugari mayse marka gabdhaha annagu waa la dooni jiray oo saddex casho iyo wiig iyo toddoba casho bil dhan baa safar loo qaadan jiray marka waa yahay n xilliga aad soo hana qaaday oo aad noqotay nin tabar galay n miyigii iyo noloshiisa wax badan ayaad ka fahamtay maadaama aad halkaas kuqan gaartay waxaad noo sheegtaa sahanka iyo wax uu yahay sahanku waxaa weeye labaha labada wuu noqdaa sahanku waxaa weeye sahanku dee waa in xoolaha loo sahmiya oo meel barwaaqo ah haddii barwaaqo tahayna loo meel barwaaqa loo cosab leh oo aan qanin iyo durin midna lahayn baa loo sahmiyaa rag baa la diraa ragga ragga ugu fiican ee ugu firfircoon baa la diraa oo aan beenta aqoon oo aan been ka sheegahayn sahanka ka sheegahayn baa la diraa raggaas habeen ama laba ama saddex bay maqnaadaan markay soo noqdaan ayay yidhaahdaan warrabaan meel heblaan tagnay halkaas waa laba rooban tahay waa meel ogbaada oo cosob leh halkaasoo ka sii roob badan qaniin baan ku ar waxay diq weeye meel lagu jiri jiray bay tahay halkaas waa taa halkaas waa roob keliyaale xoogaa cosobana waa ku soo aragnay sidaasay uga warramaan markaasaa la tashadoo loo yahdaa halkee bayna ku guuraayo meesha ugu wanaagsan oo ugu dalsansan meesha dalsankaa oo aan qaniin ka lahayn baa lagu guuraa oo laisku raacaa waa yahay nimankaa sahanka ah ee beesha dhulkaa degan wakiilka u ah ee sahanka halka loo guurayo go-aankeeda iskaleh maxaa lagu xulan jiray maxayse uga duwanaayeen bulshada kale ay la noolyihiin iyo meesha lagu badbaadi karo iyo haddii xataa halkaa loo guuray dhib ka timaado ragga magaranasaayey ama difaac ha noqoto ama nabadgelyo ay ku difaacaan ha noqoto oo coda oo codkorka ah asaa la diri jiray oo cidda waxay kaga dheeraayeen markay maqan yihiin lamana guuri jirin colaadna lama aadi jirin ha ilaa ay yimaadaan hebel baa maqan dee waxa ma guuri karo hebel baa maqan waxa weeye colaadna lama aadi karo geednaqna looma guuri jir iyagaa la sugi jiray saasay waxay kaga duwanaayeen ragga kale kaga duwanaayeen waa rag caqli badnaa oo talada yaqiinay oo talada heli jiray oo magaranasaaye talagala oo cidda isku xurhkeeda leh oo ka gacan roon hadduu doono nin waliba uu nink markuu xoole leeyahay ragga ninkii jilicsan hasha siinaya kan waa geelba kuu dhalay male ragga isugu yeeraya hebel maxaa kuu dhalay hebel maxaa kuu dhalay intaasay dhashay adigu hal soo door adigu hal soo door adigu waa rag caynkaasoo magaranasaaye haa waayahay waxaad sheegtay inay astaan gaara lahaayeen dhinaca deeqsinimada xigmadda caqliga codkarnimada waayahay markii nimankaa sahanka ay aadaan oo dhul halkii la deganaa masaafa aan ka fog ay u roob doonaan dhulka ay tagaan qaabkee u cabiri jireen oo roobkaasi heerka uu yahay lagu ogaan jiray waxaa lagu cabaari jiray dhulka haa dhulku waa laba meelna waxaa la yahdaa caracad meelna waxaa la yahdaa ciid dhulka ciiddaa waa xagardheer oo kale waa la qodaa intaas waxaa la yahdaa calacal baa la calacal calacal iyo dhudhun iyo gacan iyo gaariwaa hadii la yahda gacan iyo gaariwaa waa meesha roobka lagu dhacarto ee marka naqu calalo aan lagaba aadka u saldhigtay usaldhigtay ha maba laga guuraba ha waxaa laga yaabaa in dhacashadu waxa weeye iyadoo aan xoolo aroori maayan laqasa iska culyaan mogtiisa waa un la dhaansan dhaan baa biyo un baa la dirin biyo un baa la dirin sugan mis ceelkii hore ka figtay mogta halkaas weeye taasaa lagu gelin jiray oo dee noloshu waxay ahayd meesha meesha caracadka ana iyada laguma raago meesha caracadka hadda sida dhagaxleyo kale ah haddii naqu dhammaadi waa geedi dhulka adag oo miyaa oo gabaanka ah biyaha liqahayn dhulkaa naqa iyo caleenta iyo cawska iyo waxaasaa la cunaya markay waxaas dhammaadaan waa geedi waa laga guuray iyada waa laga guuraya dee dhulka buurihiina iyaguna waa kasii adag yihiin oo magarasa iyana waa kasii adag yihin mogtahay Waa tahay waxaad ku soo babaartay dhulka iyo waqooyi oo ah dhul dabcan qaybo kala duwan qaab rabeena ilaahay u dejiyey in dhulka kaymaha ah ee aadka geedaha badan uga baxaan in geediga in muhiimii u ahaa marka dhulku waxaa weeye annaga dhulka aan degi jiray waa saddex nooc weeye caracad iyo dhul buuro ah iyo dhulka ciidda ah iyo weliba marka dhulka caracadka waa dhulku wuxuu leeyahay kaymo waaweyn buu leeyahay oo geel geela u fiican oo caleen leh oo libaax leh ragga hore wuxuu ohan jiray meel aan libaax kaga soo incaani kagama dhergo meesha libaaxa leh baa geelana u wacan libaax jooga sokor mayse baa u wacan marka dhulkaasu waa dhul haddii marka roobka naqu cadaado xataa geelu bil buu ku qadaya bil bil shan soddon casho markuu qadaa la aroorinaya Waa Yeah.
ga- waa gartay in nimankaa sahanka ah ee safarkaa guda galo markay u tagaan reero kale oo meel degan Ah.
qaabkeebaa loo soo dhowaan jiray qaabkeebaa loo soori jiray bal dhaqankii hore waxaa loo soo dhoweyn jiray nimankaa geeliraha ah ee dhulka haydka kaymaha ah ee dhulka fog eh oo maraha markay tagaan geeljiruhu tagaan oo kadimo badan ay yihiin reerayba meeshay ugu tageen oo dhul degaano dad bay u tageen aad baa loo soo dhoweyn jiray aad baa gabdhaha loo soo saari jiray oo gabdhaha ay la ciyaari jireen gabdhaha ay la ciyaari jireen gabadha fiican bay calaamadsadaan markay la ciyaarayaan oo waxay yidhahdeen haddii roobku doo geelu sheegtaan gabadhaas aan la baxno marka een, iyaguna geel reeraha waxay ku odhanayaan weelka soo qaata wixii weel aad haysataan keena Weel- wax reer waraba weelkeeso weelkaasaa caanaha geela laga buuxinaya oo reeruhu qaadanayaan marka reeruhu caanaha qaata fiidkay qaataan baa la odhanayaa gabdhahan rabna aan cabaar la- la- la- ciyaarta nala nala tuma soo geli maysi ceeb mahayno Gab- gabdhaha wax xadguduba lagu samayn maayo waa qaab ay in haasaa wadaag ah wadaaga haasaa wadaaga Ee, marka halkaa raggaas marka gabdhaha layaado gabdhaha sheekada loo ogolaado halkaa ardayga lagu sheekaysanaya wax dhibi ma jiraan marka nin waliba ti uu calaamadsado maalinta geelu do roob do maalintii oo dushuu ka eeganayaa oo si uu xilliga lasoo guuro Ah.
haye maalinta roob do oo geelashii noqdaan ayuu nin soo kaxaysanaya saaxiibkiya yaa soo gari maysid toddobaatan kilomitir baa laga yaaba in gabadha ugu tago oo ma garanaysaa halkaasuu kala soo baxay beriga hore gabdhaha waa lala- waa lala dhigtay waayahay en, waxaad noo sheegtaa sahanka marka laga tago en, in loo saamiyo deegaankii iyo xoolihii iyo bulshadii sahanku waa qaybo badan yahay en, dhinacan guurka markaan ka hadalno Ah.
markii reerka ay u joogto inan gobolka caanka ah magac kuleh ama sumcad leh qaabkee baa loo dooni jiray sahanka loo maraya se qaabkee u ahaan jiray gabadha waxaa weeye marka la arko laba siyood baa jira ina wuxuu yidhahdaa anigu xoolo badan ma lihiye gabadhaa waa la soo baxaya gabadhaas intuu tagu la sheekaysan la sheekaysan la sheekaysan duurka la soo goynaya nina waxaa weeye wuxuu odhanayaa gabadhaas waxaa weeye nin fiican baa dhalay aabbo gabadha ha lay doono waa loo doonayaa rag baa israacaya waa loo tegay ciddii baa loo tegayaa ciddii markii loo tago waxay dhigayaan arda waxay samaynayaan magarasa waxa la ardaa dhiglaya ardaa baa loo samaynayaa halkaasaa gabadha la doonayaa soo garamaysid waa laynsiiyey gabadhii waa laynsiiyey marka gabadhiina siiya odhe horta gabadhii waxaanu doonaynaa si gabadha heble heble magaceeda sheeg heble heble aan doonaynaa waa idin siinay Een, waxaanu idin siinaynaa waxbaa loo sheegayaa reerkaa xoolaa loo sheegayaa xaraga wa- xoolo wacan oo xaraga ah xaraga ah oo golajoogsi aan idin siinaa bay odhanayaan xoolo wacan oo xaraga ah golajoogsi ah labaatan halaad shan iyo toban halaad soddon halaad baan idin siinaynaa soo gari maysi Waa- waa gartay ruuxa sahanka ah ama en, wakiilka ah ee gabadhan reerkan ka soo doonayo oo qof kale matalayo qaabkee baa qoyska u soo gala gogasha oo gabadha ka soo doono qofka ay u qiimayn jireen haddii aan la aqoon ka war qofka sahanka ah haa haddii ninka aan la aqoon haddii ninka aan la aqoon oo aan la garanayn oo cidda ay ka yimaadeen aan la garanayn ciddaas waxaa weeye dee waxaa weeye een, gabadha markiiba layska siin maayo waxaa laleeyahay niyow maa naga noqda arrin un baa loo sheegaya maanta naga noqda wakhti baa nahaya jilaal baa nahaya bal markii roobto o aan iska soo wartoona saasaa loodhaya cudurdaar dib u dhiga daari dibudhiga wakaa daari dibudhiga hadduu dana waa wiil yaroo agoon iska soconaya mogta xoolana wuuba haystaaba laakiin la garan maayo aabihina lama yaqaan adeerkina lama yaqaan aad iyo aad Ha. markaasuu odhanaya saasaa yeelo saas markaasuu marka uu soo noqdo uu rag buu ka haysanaya rag la-aan ku tegi maayo raggaa dambe ula tegay baa la qaabilaya si wacan loo qa- loo qaabilaya waayahay miyaysan markaa godob noqon karin wiil gogol yimid oo gabar soomaali soo doontay sow labadaa reer meesha colaad kama dhalan karto maya maya maya waxba ka dhalan maayaan wiilka waxaa la odhanayaa aabbahaa keen hooyadaa keen gabadhii waa ku siinay kuma diidayne gabadhii aab- me- lama meherinayo mogta aabba iyo hooyo keen soo garimaysa haddeer bata dhaqankaas waa joogaa mogta aabbaha iyo hooyada wuu jira dhaqankaas wuu joogaa soo jirene waxaa waa soo jireen weeye weli ma guurin dhaqan dhammaaday maaha raggiina aan aragno waa wiil yaro hadduu doono konton iyo boqol halaad iskale laakiin waxaa weeye la- lama qi- dhalinyaronimada lagu diidaya mogta ma la aamini karo raggaagii keen raggii aan qaabilahayn ganacsi baan rabnaa rag baan rabnaa wiilka wuu noqonayaa raggiisii oo wada soo kaxaynaya markaas hore ninkan waxaa weeye mar horena waan soo diray dee waxaa weeye waan aragnay soo kusoo noqday halkaas adigu laisqaabilaya markaasaa laga heshiinaya Wa- waa yahay markaan dhinaca kale isla sahanka aan ka eegno in xilliga colaado ay jiraan in reerkana in colaad dhulka ay degan yihiin qolyaha deriska ay isqabtaan in sahan ay u baahdaan maxaa la samayn jiray oo xaalku adkaado
waxaa la jiri jiray ragga waa runtaa rag baa jira ee meeshii la doonayo meeshii naqan ahayd rag baa degan colaadina waa ka sugaysa mogtahay waxaa la jiri jiray rag rag aaminahoo magaranaysaada wanaagsan oo raggaas ay isu soo taagaan soo garmaysi ay isu soo taagaan waayo waxaan garanayaa nin een, cidaha iyagaa beri waxaa dhibi ka dhacday baa layii mar laba qolaa islaysay markaasaa dhaawac iyo meydkii baa la kala gurtay markaasaa nin waxaa la arkay faras soo ordaya soo ordaya soo ordaya faras soo ordaya la arkay war faraskaas waa maxay faraska ayaa garanaya faraska ayaa garanaya faraskii meel yaro toga u dhaxaysa faraskii waa la gartay waa hebel baa layii waa gartee markuu leeyahy waa hebel waxaa la gartay inuu nabad nabad buu wadaa baa layii ninkaas eg maxaa lagu aqoonsada markaa waxaa lagu aqoonsaday marka waa ragga nabadda ka taliya ee nabadda ku wacan hebel hebel wey sebel soo maaha nabad buu wadaa Ah, nina waa wiil hoog oo Nina waa colaadu wiil ku hoog.
wacnaa Ah.
midna waa nin nabadeed ninkii markuu waa is soo yahay taagay meel ha kuu dhamay markuu isaa isu soo taagay oo layi raggii qaliil walla hadduu hebel yahay nabad buu wadaa oo isaa isu soo taagay faraskii tog baa u dhexeeya ninka hataa in la xataa uu ka baqaya mogtasogarmaysa ma masaafo fog istaagaa.
waraay waryaana ree hebelow hee war dhaawiciina qaata kayagan qaadanaynaa dibna aan isugu nimaadno faraskii sii daayay magarasa Waa gartee.
ya Meel- meel fog buu fariinta ka dhiibaya fariinta ka dhiibaya wuu baqaya mogta soo lama odhan wakaa alla waa hebel hebel soo maaha wala nabad buu wadaa sokormays nabad buu wadaa wuu is soo taagay wuu ku soo dhawaaday wala maqlaysaan haa ree hebelow war dhaawiciina qaata annalka ayagaan qaadanayna kabacdina aan nabad isula nimaadno sokormays wakaa saasaa loo garin jiray waayahay dhegeystayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka sooyaalka idaacadda v o a ee naga dhegeysanaysaan n waayahay n maxamed gurey n soomaalida waxay leedahay dhaqan aada u xoog badan Haye.
oo dhinaca sooriyada ah Haye.
bal ka waran ruuxaas martida kuu ah ee meel fog ka yimid haddii aadan maanta si fiican aadan u qaabilin maxaa markaa reerka qabsan jiray waa ceeb waxa weeye xataa waxaa la isku ceebayn jiray taa iska daayey barigii hore xagga waqooyiga hilibka idaha la cunaa riyaha ragga looma qarin jirin ragga la jecel yahay iyo ragga sharafta leh riyaha looma qarin jirin soo garin maysid idaha loo qalaa ragga loo qalaa loo qali jiray marka caawa reerka een, waa rag iskale dad baa rag waa iskale mogta aad iyo aad cidda u soo hoydo oo dhowr nin oo cidda u soo hoydaan oo rin loo qoro aroortii maqaxiyada la isugu yimaadaa markaasi war shaha na sii een, een, een, een, sha- shaha bigeesa na sii maxaa dhacay war xalay baan ruuxuna loo qalay magarasa halkaa qiima ninkaa la ceebin jiray macnaha aracadkay diidayaan Ha, ninkaa lama qiimin nin kuu qolo waa nin cabaysan Ah, ninkaas waa nin ceebeyn maqaaxida laga ceebeynayaaba ha ha waa nin ceebeysan laakiin hadduu lax qalo ya war bigas ma cabaysan wabna cabaynaa idaan idaan xalay baan lax cunay War waa le- waa qali jiray meebal baa idin qalay Ha, sugani mayse marka waxaa weeye eh, ninka sida wacan u soo amaan ninka idaha kuu qalo Ha, waa ammaan ninka idaha kuu qalaa marka ninka sida wacan habeenkii wuxuu sooriyeeya sharaf buu leeyahay magaciisa lama soo qaadaya waa la ammaanaya laakiin kii kale waa la ceebaynaya gabayo mayaa jiray oo laga yaabo in ninkaas caawa aad gaajada ku qabatay oo kuu tirin karo ama reerkiisii ay tirin ha karaan gabay ha Haye.
Wal- rag badan baa gebiyey inkastoo anigu aanan gabayada qaban rag badan baa gebiyey oo ninka si xun ragga u sooriye u sooriye uso- u qaabili waaya rag badan baa gebiyey oo yidhi een- een, raggii hore dee sha- dadkii hore sharaf bay lahaayeenoo waxaa weeye marka cidda lagu soo socdo baa loohi kaas mehebel baa inaga duwa laba ninoo ilmaadeen waa laga wareeganayaaba Ah, laba ninoo ilmaadeera baa lagu soo baxay Me- mid baa la salaamay warya hebel bal warra nabad hadalkiibuu ku gooyo si xun buu ego nimanku ka dheer ogtahay niman socoto ah waa nima socotaa u ka dareeray mid kale u yimaadeen walba waran war waa nabade soo fadhiista lax buu qalay habeenkiibu lax u qalay laxdii bay cuneen laxdii buu badhna siiyey badhna u dhigay aroortii buu barkan kan waa kii kale cuna markaasi hadalkii kale markaasi sibraar balcana lagu shuban jiray sibraar ku rita buu yiri wadada kusii galaa dadku kusi gara de labadaa nin waxaa weeye nina waa bakayl nina waa moogtay waa soo geli maysaa safaadkooda kala duwanaya sifaadkooda kala duwanaa saasaa raggii hore u kala cadaayo raggii hore iskuma jirin shaqana iskuma lahayn hadduu gees yahay iyo hadduu deeqsi yahay iyo hadduu furo yahay iyo gabayadiina cabdilaxasan waxaa ka mid ahaa ninkii baqranlaa waa hunge ba ayaa u sheega beerka lagu dhufayow fulhu waa baydalaay inaan mawdka laga baajinayn ba ayaa u sheega adigu bakaylkun buu la jeeda moogtahay lodana inaan lodu waxay wax laysku hadlay inaan ahayn ninkii baqar lahaa waa hunge baqar looda lay mugtaa faarima ninkii baqar lahaa waa hunge ba ayaa u sheega Ba- baaduna ka bilaabayso garmaysa ya beerka lagu dhufayo fuluhu waa baydalaaye inaan mawdka laga baajinayn ba ayaa u sheega cidluu carray mugta itagu odhanay mugta marka een, saasaa ninka fulihii uusan waxaa la- nembaa waxaa lagu yidhi een, meel la yidhaahdo balibdhiig baa dagaal ka dhacay laba qolaa isku laayay soo garmaysa haye waa dadka deegaanka waa dadka deegaanka marka markii dagaalkii dhacay oo la soo noqday baa laga yidhi hebelow walaalkaa waa naga baqay dagaalkii maanta waa baqay waa xilligii colaadda socotay barwaaqa nabad baa la helay waa laga sheekaysanaya waa isxaalayn dhallinyarada is xifaalinaysa.
ay daad hebel waa baqay may mafuluha wey mise giryaale giryaale haye mafuluha mise giryaale baa lagu yidhi mogta waa gartay markaasuu yi- la yidhi fuliga giryaale maxay kala yihiin haye way kala yihiin buu yidhi fuluhu haye markay bilaabanto dagaalku bilaabmo buu taw odhanaya raje male wax dhintay iyo wax walbina sheegi maayo war umahayaba war uma hayo laakiin geeriyaaluhu marba wuu kugu soo noqonaya wuu soo noqonaya sugari maysa oo shaadu ka egaya Sheedu rag badan kusoo- rag ayaa ka tegin, nagu oranaya, mogtahay markaasayna iga walla saasuu ahaa marba intuu naga carab nagu soo noqonayay tolbi waaye buu yidhi tolbi waaye laba dhegood haddaad ku waa geesi rufataan- tal waaye.
Ah, waa geesi Haye.
tal waaye tolbi waaye haddaad laba dhegood ku dhufataan wuu carab lahaa mogtahay haddaad laba dhegood ku dhufataan wuu daraaci lahaa buy ragga oo dhan isagaa wada jiri lahaa buy oo dagaalami lahaa dagaalami lahaa haa marka raggii hore eh, ninku dee ninku hadduu fula yahay mogta wuu cebaysnaa mogtahay Eh, marka dhaqankii hore dee wuu iska fara badnaa aad buu u fara badnaa sidaasuu ahaa
guudahaan dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka sooyaalka toddobaadkan balse dhegeystayaal aan dib idinku ku celiyo idaacadda duhornimo iyo asxaabta washington
cabdisalaan salas aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga oo jooga dhadhaab ayuuna barnaamijkaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya halkaas aad nagala socotaan weli waa washington haatana bal qodobkii warkeenna ugu weynaa haddii aan dib ugu noqdo ergeyga gaarka ee maraykanka ayaa la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ethoobiya maalintii khamiistii ahayd si ay u soo nooleeyaan wadahadaladii xabajoojinta ahaa iyada oo dowladana ay ogolaatay in saddex boqol lixdan iyo sagaal baabuur oo wada gargaar ay galaan gobolka tigray ee abaaruhu xoogan ku dhufteen jeffrey feldman iyo sidoo kaleeto olisengo obasanjo oo ah wakiilka midooda afrika ee arrimaha geeska afrika ayaa khamiistii waxay gaareen dalka ethoobiya waxaana labada erge ay doonayaan inay xukuumadda iyo ciidamada kacdoonka wada ee dhinaca tigray iyo xulafadooda ay ku dhawaaqaan xabajoojin rasmi ah oo shuruud la-aana ayna ogolaadaan in gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiya deegaanada waqooyiga dalkaasi ethoobiya ee ay dagaaladu aafeeyeen feldman ayaa markii dambe wuxuu la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi intii lagu guda jiro wadahadalladu waxa ay shaaca ka qaadeen dhinacyada in duulimaadyada bini'aadanimo loo ogol yahay labada gobol ama deegaan ee la kala yidhaahdo lalabela iyo sidoo kaleeto komolaja kuwaasi oo ay dheer tahay in saddex boqol lixdan iyo sagaalka baabuur ee gargaarka ah loo ogolaaday ay galaan waxaa lagu yiri warkaasi qoraalka ay lagu daawacay websayteka dowladdu ay isticmaasho ee xagga twitterka ee waxda agaasinka warfaafinta dowladda ethoobiya ciidamada tigreyga ayaa sheegay in ay maamulaan libela iyo sidoo kaleeto kombolaja oo ka tirsan dhulka amxaarada sidoo kaleetana waxa ay qabsadeen sida ay yidhaahdeen qaybo ka mida dhulka gobolka canfarta ku dhowaad afar boqol oo kun oo dad ah ayaa macluul ba-ani ay haysataa oo dalkaasi ethoobiya dhibaatooyin xoogan ay ku haystaan
heeskaasi ayaa guud ahaanba u dambeysay idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaysay anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
VOA News reporting by remote. I'm Michael Brown. Officials in Belarus have cleared a refugee camp.